ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa kowda bisha shanaad sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta ooxada barnaamijka aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol sagaashan iyo afaraad oo xiriira iyadoo ay dhaceen iska hor imaadyo dhex maray muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ciidamada ruushka ah oo la wareegay laba magaalo oo ku yaala bariga yukrain iyagoo duqeeyay magaalada kiyef ee caasimadda waddankaas maraykanka ah oo sheegay inuu diyaarado iyo hub uu ku difaacayo maamulka yuhuudda u soo dirayo mandaqadda bariga dhexe jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro kala duwan la beegsatay askarta maali ee maleeshiyaadka fagnar iyo kuwa burkina faso sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dowladaha ruushka iiraan iyo shiinaha oo la sheegay inay isku dayayaan inay galaangal ku yeeshaan doorashada madaxtinimo ee dhowaan la filayo inay ka dhacdo waddanka maraykanka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي
waa hagaag qodobada soo dilgoordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol sagaashan iyo afaraad oo xiriira iyadoo ay dhaceen iska hor imaadyo dhex maray kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqimaha yuhuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo xadda dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol sagaashan iyo afaraad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqimo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey ciidanka soo duulayaasha yuhuudda haddaba aan ku horreyna duqimaha duqeen aad u xoogan oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xaafadda nuseyraad ee bartamaha marinka khaza waxaa ku shahiideen ka badan lix ruux oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaleedu fara badan tiro dad falastiiniyiinna ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqeen ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen madraso ku taala xerada jabaaliya laguna magacaabo xaliimo sacdiya waxayna madrasadaasi hoy iyo gabaad u ahayd kumanaan ruux oo barakacyaal ah ciidamada yuhuudda ayana duqeen ay halkaasi ka geysteen waxay ku dileen tobannaan ruux oo shacab rayd ah halkay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u fara badan dadkii dhaawacyadii ka soo gaareen duqeyntaas ayaana waxaa lageeyey isbitaalka alcawdi ee ku yaala xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza si halkaasi lagula tacaala xaaladooda caafimaad inkastoo uu yar yahay gurmadka haddana dadka deegaanka ayaa waxay ku dadaalayaan inay gurmad u fidiyaan naftoodana ay u horaan walaalahooda ay dhawcadu soo gaareen waxayna midani ku tusinaysaa in dadka ku sugan marinka khaza ay yihiin dad walaalo ah isku dhimrinaya isla xanuunsanaya dhib iyo dheefna wada qaybsanaya waana shay mudan kudayasho taariikhduna way isqoraysaa duqeen aad u xoogan oo ay ciidanka yuhuudda mar kale ka geysteen bartamaha marinka khaza ayaa waxay sababeen in halkaas ay ku shahiideen ka badan sideed ruux oo shacab rayd ah halkay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaleed u fara badan halka diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duqeentani la eegteen goob ay iskugu yimaadeen dad shacab ah gaar ahaan kuwa barakacyaal ah kuwaasoo ka soo cararay duqeymaha yuhuudda ee ka wadan qeybaha kale ee khaza waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeen middaa la mida ay ka geysteen magaalada diilil balax ee bartamaha jiida khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab rayd ah halkay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo fara badan guri ku yaala xaafadda albaraka ee magaalada betilaayi ee waqooyiga marinka khaza ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn kale oo xushdhima ah waxaana duqeyntaasi ku shahiiday toban ruux oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan deegaanka safdaawiya ee waqooyiga magaalada khaza waxayna ka dhacday duqin aadu culus oo ay ku shahiideen saddex ruux oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan mandiqada abu iskandariya ee ku taala xaafadda sheekh ridwaan ayay sidoo kale ciidanka yuuda ka geysteen duqeen midaala mid ah waxaana ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaadhin kuwo kaloo intaa ka badan laba duqeen oo aad u xoogan ayaa waxay sidoo kale ciidanka yuudu la dhaceen deegaanka bitilaayi ah subixii oo dhee maanto waxadda ah waxaa duqeymaasiina ku shahiiday sida la soo warinayo dadyow kala duwan oo ka kooban dumar iyo carruur aan waxba galabsan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuuda ku garaaceen waqooyiga magaalada khaza waxaana duqeymahaasi madaafiicda loo adeegsaday ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadkii ku sugnaa goobta ay duqeyntu ka dhacday duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ayaa waxay sidoo kale ciidanka yuuda ka geysteen xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuuda ku garaaceen mandiqada talla dahab ee ku taala deegaanka bitilaahiya ee waqooyiga marinka khaza waxaana duqeyntaasi ku shahiday lix ruux oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo du fara badan guri ku yaala deegaanka tala lahawa ee koonfur galbeed magaalada khaza waxay ciidamadii yuhuudda ka geysteen duqeyn kaloo aad u xoogan waxaana duqeyntaasiyana ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacbriid ah halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan barqadii maanta duqeyn aad u xoogan ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaan ku yaala xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday saddex ruux isku qoys ah halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kale taqriiray bayse hay-ada yunisef ayaa waxay ku sheegtay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada yuhuuddu ay dileen wax ka badan konton carruur oo falastiiniyiin ah waxayna iyada sheegtay in carruurtan dhammaantood ay ku shahiideen waqooyiga marinka khaza gaaraan xerada jabaaliya ee waqooyiga dhaca waxayna iyada ku baaqday in haatana waajib tahay in la joojiyo weerarka yuhuuddu ku qaaday dadka shacabka ee ku sugan waqooyiga marinka khaza si halkaasi loo gaarsiiyo gargaar bani aadamnimo dhanka kale agaasimaha isbitaalka kamaal cadwaan ayaa waxa uu sheegay in saacadii lasoo dhaafay isbitaalka la keenay tobanaan ruux oo shuhaado iyo dhaawaci iskugu jira kuwaasoo dhammaantood kusoo waxyeeloobay duuqimaha cadowga gumaystaha yuhuudda waxaana uu intaas sii dhaciyay agaasimaha inaysan adeega caafimaad ee isbitaalka yaala aanay saamixi karin daaweynta dhammaan dadka dhaawacyada qaba waana xaalad kaloo aad u adag oo soo wajahday dadka ku dhaqan waqooyiga marinka khaza dhakhtar xasan abu safiya ayaa codar wuxuu ku sheegay in waxa loogu yeedhay qaramada midoobay iyo guud ahaan caalamka ee marinka khaza iyo waqooyiga ee keenaan adeegyo caafimaad loona ogolaado in dhakhaatiir cusub ay yimaadaan waqooyiga khaza maadaamaay ka sii darayso xaaladda ay ku sugan yihiin dadka dhaawacyada qaba iyo dadka bukaanada ah dhakhtar u dhashay dalka faransiiska islamarkaana ka soo shaqeeyey mid ka mid a isbitaallada ku yaala qidaaca khaza ayaa wuxuu xaaladda ka jirta marinka khaza ku tilmaamay mid dargagax leh dhakhtarkan ayaa wuxuu sheegay inuu ka shaqaynaya marinka khaza muddo gaaban islamarkaana uniisa ku soo arkay dadka ay dileen ciidamada yuhuudda kuwa ay dhaawaceen oo dhammaantooda iskugu jira carruur iyo dumar falastiiniyiin ah waxaana uu sidoo kale sheegay dhakhtarkan in duqimaha ay geysanayaan ciidamada yuhuudda ee sii dheer tahay weerarada rasaaseynta ah ay kula kacayeen dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan waxaana uu sheegay inay xog ku soo geli jireen isbitaalka larobiyan ee ku yaala magaalada khanyunis kaasoo ah midka isaga ka shaqayn jiray halkaas ayayna ka geysan jireen buu yidhi dhakhtarka gobodfalle kala duwan isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay dhakhtarkan faransiiska ah in dadka barakacayaasha ee ku sugan isbitaallada ay wajahayaan xaaladda adag oo aan la suulaysan karin ilaa qofkii indhihiisa ku soo arka waxa dhibaato ah ay la kulmayaan mooyaane dhammaan dadka ku sugan isbitaallada ee barakacayaasha ayaana waxay ka soo carareen duqaymaha iyo gubitaanka ay ciidanka saynada yuhuuddu ay ka wadaan magaalooyinka iyo guryihii ay ku hooyanayeen wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey dhakhtarkan inaysan suuragal lahayn dadka dhaawacyada qaba iyo kuwa bukaanada laga soo saara marinka khaza si loogu daaweeyo dalka bannaankiisa maxaa yeelay dadka dhaawacyada qaba ee hal isbitaal oo ka mid ah marinka khaza ku sugan ayaa waxay kor u dhaafayaan labaiyo toban kun ilaa iyo lix iyo toban kun oo dhaawacyo ah isagoona tilmaamay in maalmihiisii ugu dambeeyey uu soo baxayey ay isku dayeen in saddex ruux oo dhaawacyahay ka soo saaraan waqooyiga khaza ayna u soo wareejiyaan koonfurta marinka waxaana uu sheegay in midaas ay ugu suura gashay wedi cidhiidhi ah xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaarayaa ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo shan ruux halkay dhawci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol sagaashan lix ruux oo kale sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee labada kun saddex iyo labaatanka ayaa waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun saddex boqol toban iyo afar ruux halkeena cudurna maraya in ka badan boqol iyo laba kun iyo sagaaliyo toban ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigantahay in muddo saddex iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marika khaza ay ciidamada yuhuuda si isku midda u duuqaynayaan min waqooyi ilaahi koonfur bari ilaa iyo bartamaha saacadaha iyo maalmahayna soo aadanna waxaa suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha ayna ciidamada yuhuuda si arxandarra u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah geesta kale degaalyahanada waxiskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waxay fuliyeen weerar dhabagal ah kaasoo loo dhigay askar ka tirsan saynada yuhuudda oo watay gaari midka ciidamada xambaara xilay ku socdaalayeen xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka ayna ciidamadani ka tirsan saynada yuhuudda la kulmeen weerarkani dhabagalka ah ee sida aadkaa looga soo shaqeeyey dhammaana ciidamadii la kulmay weerarkaas ayaana waxay u qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacma iyadoona goobtaas lagu gubay gaarigii ay wateen sidoo kale waxay shaaca ka qaadeen dagaalyahanada alkhasaam oo ah garabka milatari ee kooxaha waciska caabinta falastiiniyiinta in ay dileen saddex ka mid a askarta saynada yuhuudda goor ay ahaayeen kuwa ku sugan galbeedka xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza dagaalyahanada alkhasaam ayaana waxay saddex ka mid ah gawaarida cagafcagafta loo yaqaano ku beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada ay uga farsameeyeen waxaana goobta ku basbeelay gawaaridii halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ee gawaaridaas la socotay sidoo kale waxay ciidamada waxiskacaabinta falastiiniyiinta weerar qaansi ama shiisha ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada yuhuudda xilli uu ku sugnaa bariga xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza mid ka mid ah shishaanada muqaamada ayaana waxa u suura gashay inuu madaxa ka togto askari xaaqida oo ka tirsan milatariga saynada yuhuudda ee dulmiga ku yimid marinka khaza sidoo kale waxay beegsadeen ciidamada waxiskacaabinta falastiiniyiinta labo ka mid ah gawaarida cagafcagafta loo yaqaano oo iyagana ku sugnaa isla xerada jabaaliya khasaare kala duwan ayaana ka dhashay weerarkaas sida laga soo xiganaya dagaalyahanada alkhasaam kooxaha waxiskacaabinta falastiiniyiinta ayaa waxay sidoo kale weerar aad u xoogan ku qaadeen guri ay ciidamada yuhuudda ku sugnaayeen oo ku yaalay xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza war ka soo baxay alkhasaam ayaana waxaa lagu sheegay in halkaas ay ku waxyeeloobeen qaar badan oo ka mid ah askarta yuhuudda halka guriga la beegsadana uu soo gaaray burbur aad u xoogan waxaana goobtuu weerarka ka dhacay ku soo degatay diyaarad nooca qumaantiga u kacda oo ay leeyihiin ciidamada saynada yuhuudda waxayna meesha ka daabushay wixii askari goobta ku dhaawacmay iyo kuwii goobta ku quurbaxay taliska milatariga saynada yuhuudda ayaa wuxuu qirtay in dagaallo ka dhacay marinka khaza looga dilay labo ka mid ah ciidamadooda halka looga dhaawacay mid kale idaacadda maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegtay in ciidamo ka tirsan saynada yuhuudda oo ku sugnaa marinka khaza lagu dilay dagaallo adag oo ka dhacay waqooyiga janaal afar iyo toban ayaa isna waxa uu soo warinayaa askari ka tirsan maamulka saynada yuhuudda oo lagu dilay weerar qaraxa oo ka dhacay mid ka mid ah guryaha ay degan yihiin ciidamada saynada yuhuudda kaasoo ku yaalay xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza sidoo kale waxay sheegaysaa warbaahinta saynada yuhuudda in afar ka mid ah ciidamada netanyahu ka amar qaata lagu dilay dagaal xooggan oo ka dhacay marinka khaza bil ka hor ayay ciidamada yuhuudda weerar qaraska xurlimaha ku qaadeen xerada jabaaliya iyo guud ahaan waqooyiga marinka khaza waxayna halkaasoo kala kulmeen dagaallo adag oo uga imaanaya dhanka kooxaha waxiskacaabinta falastiiniyiinta iyadoona dagaaladaas looga dilay tobannaan askari halka looga dhaawacay kuwo kaloo aad u fara badan kamaynada iyo qarxeyd ay ciidamada yuhuudda kula kulmayaan waqooyiga marinka khaza gaar ahaan jabaaliya ayaana waxay ka ilmaysisay dhammaan wasarada iyo madaxda sarsare ee maamulka saynada yuhuudda الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى الله في الزهر
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir ciidamada ruushka ayaa la wareegay laba magaalo oo ku yaala bariga ukrain iyagoona duqeeyay magaalada kiyef ee caasimada u ah waddankaasi dowladda ruushka oo dagaal dabadheeraaday kaga jirta dalka ukrain ayaa dhowaan la wareegtay oo gacanta ku dhigtay magaalooyin dhaca bariga waddankaasi iyadoona sidoo kale habeen hore dhowr diyaaradood oo daroonis ah ku weerartay caasimada kiyef magaalooyinka ay la wareegeen ciidamada ruushka ayaa lagu kala magacaabaa kurakhifa iyo birshutra nafrifi waxaana gacanta ku hayay askarta ukrain sidoo kale ruushka oo duqeymo u adeegsaday diyaarado daroonisa ku qaaday magaalada kiyef waxaana sidaa la sheegay ka dhashay dhaawaca laba ruux halka ay burbur xoogan u geysteen dhismayaal dhowr ah oo la degan yahay xukuumadda kiyef ayaa sheegtay in diyaaradaha daroonista ee ruushka kusoo weeraray ay tiradoodu ahayd koob iyo toddobaatan sagaal iyo soddon ka mid ahna ay burburiyeen nidaamkooda difaaca hawada ciidamada ukrein ayaa sheegay in bishii tobanaad ee tagtay oo keliya askarta ruushka kusoo weerareen wax ka badan laba kun oo daroonis ah kuwaas oo beegsaday magaalooyin ka tirsan waddankaasi iyo goobo ay degan yihiin ciidankooda labada daraf ayaa ilaa iyo haatan waxay isku adeersanayaan hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka u dhexeeya inta uu hardan ka socda waxaa ka dhashay khasaare baaxad weyn oo soo gaaray dadka shacabka ee u dhashay labadaas dal iyo ciidamada labada dhinac ee diriirta u dhexaysa dowladaha reer galbeedka ayaa taakula militarisiinaya xukuumadda kiyef ee uu hogaamiyo faladimir seleniski madaxweynaha dalka ukrain taasoo hadda u muuqata in dowladaha reer galbeedka ay ka caajiseen maadaama uu dagaalka sii dabadheeraaday aysanna muuqan wax nabadeen ah ama saansaan nabadeed ee u dhexeeya labada dhinac geeska kale maraykanka ayaa sheegay in hub iyo diyaarado uu ku difaacayo maamulka yahuudda uu usoo dirayo mandiqada bariga dhexe taliska ciidamada maraykanka ayaa jimcihii aynu soo dhaafnay sheegay inuu hub iyo diyaarado horleh uu ku difaacayo yahuudda usoo dirayo mandiqada bariga dhexe waxaana maalintii shalay oo sabti ahayd durba mandiqada soo gaaray diyaarado ay leedahay dowladda maraykanka oo ah nooca loo yaqaano b konton iyo labo kuwaas oo siday hub iyo saanado militari oo ay u sidaan ciidamada yahuudda hubka iyo diyaaradaha uu maraykanka ku taageerayo kayaanka sahyuuniga ee loo soo daabulay bariga dhexe ayaa isugu jira diyaarado dagaalo dhowr nooc ah iyo nidaamka difaaca hawada ee loo yaqaano gantaalada balastiga bayaanka hubka iyo diyaaradaha loo soo diray mandiqada bariga dhexe lagu shaacinayay oo kasoo baxay wasaaradda dagaalka ee maraykanka ayaa lagu tilmaamay in cidda maraykanka uu ku difaacayo yahuudda ay tahay iiraan dowladda maraykanka ayaa horey ugu hanjabtay iiraan kadib weerarkii gantaalada ahaa ee yahuudda ku qaaday iiraan waxayna shaacisay in haddii xukuumadda shiicada ay ka falceliso weerarada yahuudda ay tahay cidda rasmiga ee u jawaabaysa iiraan ay tahay maraykanka khubarada militariga ayaa aaminsan in dagaalada ka taagan mandiqada loogu yeero bariga dhexe sii socoshadoodu ay hormuud ka tahay dowladda maraykanka islamarkaana ay iyadu tahay cidda rasmiga ah ee hurinaysa dagaalka xukuumadda washington iyo dowladaha reer galbeedka ayaa si toosa iyo si dadbanba u taageeraya dagaalka iyo duqeynta askarta cadowga yahuudda xaaqidiinta ay ka geysanayaan mandiqadda si gaar ah marinka go-doonsan ee khaza halkaasoo ay ciidamada yahuudda arxanlaawayaasha ay ku xasuuqayaan ehelkeena dulmidiidka ee reer falastiin dhinaca kale jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weeraro kala duwan la beegsay askarta maali maleeshiyaadka fagnar iyo xukuumadda burkina faso mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin oo weeraro dardar leh ka wada wadamo dhowr ah u dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa arbacadii aynu soo dhaafnay qarax miino la beegsay askarta maali iyo maleeshiyaadka murtasaqada fagnar qaraxa ayaa askarta maali iyo kuwa calooshadu shaqaystayaasha fagnar wuxuu gaarsiiyey khasaare nafeed halka gaarigii qaraxa ay mujaahidiinta la beegsadeen oo gebi ahaanba goobta ku basbeelay maalintii khamiistii ee ku xigtay arbacadii lasoo dhaafay waxay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin weerar ku qaadeen xaruna askarta burkina faso ku leeyihiin tuulada yuuba ee dhacda gudaha dalka burkina faso weerarkaasi waxaa ka dhashay dhimashada laba askari oo ka mid a burkina faso halka ay mujaahidiinta soo qaniimaysteen hub iyo toddoba mootor labaatan kalena ay burburiyeen sida lagu sheegay war ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee azalaaqa oo ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin jamaacada nusratul islaam ayaa sii xoojisay weerarada ay sida daran dooriga ugu naafaynayso askarta dowladaha ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika kuwaas oo marar badan warbaahintooda sheegta inaysan loodin karin awoodda jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayna sii kobcayso marba marka xigta awoodda jamaacada nusratul islaam almuslimiin kuwaasoo si habsameyna uga howlgala wadamada maali burkina faso niger dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsan ah wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan dowladaha ruushka iiraan iyo shiinaha oo la sheegay inay isku dayayaan inay galaangal ku yeeshaan inay galaangal ku yeeshaan doorashada madaxtinimo ee dhowaan la filayo inay ka dhacdo waddanka maraykanka waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji maalin kasta oo ina dhaafto oo ka mid ah maalmaha ugu horreeya bishan aynu ku jirna ee noofembar waxa ay ka dhigan tahay mid maraykanka iyo dadka ameerikaanka ahba u sii dhoweynaysa doorashada madaxtinimo ee dalkaasi taasi oo lagu wada in ay qabsoonto shanta bishan aynu ku jirna ee noofembar iyadoo ay aad u soo dhowaatay bilaawashada tartan doorasheedka maraykanka ee madaxtinimo iyo kan hay-adda baarlamaanka ee maraykanka waxaa isa soo taraya dayrada ay madaxda ameerikaanka ah ka muujinayaan habka ay u dhici doonta doorashada iyo saamaynta ay yeelan doonta xubno galaangal xooggan ku leh siyaasadda maraykanka ayaana adarasaya in ay isa sii tarayso faragelinta dibadeed ee lagu hayo doorashada madaxweynaha afarta sane ee soo aadan hogaamin doona maraykanka iyagoona tilmaamaya cabsidooda ku aadan isbedelada dhici kara inta lagu jiro ololaha codbixinta ee bilaaban doona talaadada soo socota iyo maalmaha ka dambeeya markas falanqeeya halisyada uu wajihi karo ololaha doorasho ee dalka maraykanka islamarkaana taabacsan shirkadda microsoft ee ameerikaanka ah ayaa warbixin daraasadeed uu dhowaan soo saaray waxa uu ku sheegay in dalalka ruushka shiinaha iyo iiraan oo horboodaya dowladaha ay xurgufta siyaasadeed kala dhexaysa dalkan galbeedka ah ay weli dardargelinayaan dadaaladooda ku aadan sidii ay faragelin u adeegaysa danahooda ugu sameyn lahaayeen doorashada dhowaan lagu wada in ay ka qabsoonto gobollada kala duwan ee dalka maraykanka sidoo kale bayaan wadajir ah oo maalintii jimcaha ee ina dhaaftay ka soo baxay wakaalado federaali ah oo ka dhisan dalka maraykanka ayaa lagu carabaabay halka ay gaarsiisan tahay faragelinta xukuumadda moscow ee ku aadan doorashada maraykanka waxaana bayaanka lagu tilmaamay in dowladda ruushka ay ku dadaalaysa sidii ay saameyn ugu yeelan lahayd codbixiyayaasha ameerikaanka ah si ay oga saacidaan rabitaankeeda ku aadan natiijada kama dambaysta ah ee doorashadooda adam clayton oo ah maamulaha hay-adda ameerikaanka ah ee ka shaqaysa amniga la xidhiira isgaarsiinta iyo ilaalinta malafyada siriga ah ee tiknolojiyadeed islamarkaana ku aadan doorashada madaxweynaha ee maraykanka ayaa isaga oo la hadlaya kanaalka wararka ee alxura waxa uu yidhi doorashooyinka sanadkan labada kun labaatan iyo afarta waxa ay wajahayaan halisyo aad u ballaaran si gaar ah haweenayda kamaala haris ee musharaxa u ah xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka ayaa la daalaadhacaysa weerarada oga imaanaya dhanka ruushka taasi beddelkeedna iiraan ayaa weeraraysa musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee donald trump si aanu ugu guulaysan madaxtinimada dalkiisa sidaasi darteed waxa ay doorashada sanadkan ee dalka maraykanka wajahaysaa faragelintii ugu ballaarnayd abid waxa ayna u dhexaysaa isriixriixa dowlado shisheeye oo midba danaheeda ka dhex aragta tartamayaasha ku baratamaya hogaaminta maraykanka ayuu leeyahay aadam clayton oo xog ogaal u ah habsocodka doorashada maraykanka dowladda shiinaha ayaa iyadana si ka duwan xukuumadaha moscow iyo tahraan u faragelinaysa ololaha doorasho ee maraykanka xukuumadda bikiin ayaana sida uu tilmaamaya mas-uulka hay-adda amniga isgaarsiinta ee maraykanka ee aadam clayton waxa ay diiradda saaraysaa in ay farageliso doorashada hay-adda baarlamaanka ee maraykanka maadaama ay hay-addani tahay halka ugu badan ee dhaliilaha looga jeediya xukuumadda bikiin iyo siyaasadaheeda clayton oo sii sharaxaya dowladaha faragelinta ku haya doorashada sanadkan ee dalka maraykanka ayaa xusay tiro dowlado ah oo si un faragelin oogu haya doorashada madaxtinimo ee maraykanka kuwaasi oo uu ka xusay dowladda kuuba oo iyadana ku jirta liiska dowladahan isagoona soddon iyo saddex dowladood oo kala gaarsiiyey dowladaha si uun iskugu dayaaya in ay saameyn ku yeeshaan natiijada kama dambayska ah ee go'aamin doonta madaxweynaha maraykanka ee afarta sano ee soo socota قال مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تحاول التأثير على الناخبين الأمريكيين لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب على حساب منافسته الديمقراطية كمالا هاريس mas-uul jago sare leh oo ka tirsan istikhbaaraadka maraykanka ayaa waxa uu leeyahay ruushku waxa uu isku dayayaa in uu sameeyo codbixiyayaasha maraykanka si ay u doortaan musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee donald trump ayna oga iishaan haweeneyda kamaala haris mas-uulkan ameerikaanka ah ayaa sidoo kale tilmaamay in ruushka uu yahay dowladda ugu badan ee faragelinta ku hayso doorashada maraykanka balse dowladda shiinaha ayaa dhankeeda ku dadaalayso inay diiradda saarto manaasibta kale ee maraykanka ee ka hooseeya jagada madaxweynaha waana sida ay sheegayso rayters waxaa la wada ogyahay in dowladda ruushka ay xoojisay dadaaladeeda ku aadan baadiyeynta hay-adaha taabacsan ruushka iyadoona cunaqabateenno ku soo rogtay baraha bulsho ee raacsan xukuumadda moscow وأن إدارة الرئيس بايدن كثفت جهودها لمكافحة عمليات التضليل والتأثير الروسية حيث فرضت سلسلة من العقوبات على مجموعة من وسائل الإعلام التابعة لموسكو dhiirigeliyaha aasaasiga ah ee dowladahani u fududeynaya faragelinta doorashada madaxtinimo ee dalka maraykanka iyo aaladda rasmiga ah ee ka saacidaysa tallaabooyinkoodan waa waxa loo yaqaana e ai ama addakaa alistinaaci ama caqliga macmalka ah aaladan ayayna dowladahani u adeegsanayaan faragelintooda iyaga oo hindisaya muuqaallo iyo sawirro been abuur ah oo ay ka soo muuqanayaan musharaxiinta u tartamaya xilka ugu horreeya ee maraykanka iyagoona baahinaya xogo aan xaqiiqo ahayn iyo warar ku dhisan mala awaal waana sida uu tilmaamaya aadam clayton xilli uu waraysi siinayey alxura mas-uuliyiin amni iyo kuwo istikhbaaraad oo ameerikaan ah ayaa dhankooda qaba in dowladaha ruushka shiinaha iyo iiraanba ay u xaklinayaan in ay bulshada ameerikaanka ah ku dhex baahiyaan khilaafaad dhexdooda ah iyo isqabqabsi sokeeye waxa ayna ku dadaalayaan dowladahani saddexda ah ee maraykanka oga dhigan cadowgiisa laduudka ah in ay buunbuuniyaan qadiyadaha khilaaf abuurka ah ee ka dhex jira bulshada ameerikaanka ah arrintan ayayna ka dhex arkaan sida ay mas-uuliyiintan ameerikaanka ahi qabaan mid u shaqaynaysa masaalixdooda dowladaha ruushka shiinaha iyo iiraan ayaa sida ay aaminsan yihiin tiro khubaro amni ah oo ka shaqeeya hay-adaha dawliga ah ee xukuumadda washington waxa ay u sacyinayaan in ay ka faa'iidaystaan khilaafaadka ay ka dhex abuuri karaan bulshada ameerikaanka ah dhexdeeda si marka la doorto madaxweynaha maraykanka uu ugu mashquulo khilaafaadka daakhiliga ah nidaamka iyo dowladda ameerikaanka ahna ay ugu muuqdaan kuwo taag daran oo la daalaadhacaya xiisado daakhili ah sida ay daabacayaan wargeysyo wareed oo ka soo baxa dalka maraykanka waxaa toddobaadyo yar ka hor la daahfeeday tallaabooyin ay dowladda iiraan ku jabsatay macluumaad ku aadan ololaha doorasho ee donald trump islamarkaana ay gacanta ugu gelisay xisbiga dimuqraadiga ah ee la baratamaya madaxweynihii hore ee maraykanka taasi oo dharbaaxo adag haleeshiisay ololaha doorasho ee trump sidoo kale ninka jamhuuriga ah ee lagu magacaabo james david fans oo isna trump kala qayb qaadanaya olole doorasheedkiisan si uu isagana oogu soo baxa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka haddii uu guulaysto trump ayaa isna sheegay in moobeelkiisa gacanta la jabsaday maalmihii u dambeeyey bishii oktoobar ee dhowaanina dhaaftay isagoona tallaabadani ku eedeeyey dhinacyo shiinays ah oo doonayay in ay moobeelkiisa ka helaan wax un macluumaad ah oo ku aadan ololo doorasheedkooda si taasi la mid ah dowladahan saddexda ah ee ugu horreeya kuwa faragelinta khaarijiga ah ku haya doorashada sannadkan ee maraykanka ayaa faafinaya warar qormooyin iyo warbixinno mala awaal ah iyo muuqaallo hindiso ah iyagoo adeegsanaya aaladda caqliga macmalka ah baraha bulshada iyo weriyayaal saamayn leh si ay markaasi u suurad qurxiyaan musharax dhanka kalena u suurad xumeeyaan musharax kale iyo in ay dadka ameerikaanka ah ku booriyaan khilaafaad dhexdooda ah iyo in ay kala tagaan oo qole weliba ay la safato xisbigeeda balse dhinaca kale wakaaladaha amni iyo kuwa istikhbaaraad ee maraykanka ayaa sannadkan wajahaya shaqo amni iyo weerar xogeed oo aad u ballaaran waxa ayna si ay uga hortagaan weeraradaasi ay hay-adaha amni ee dalka maraykanka sannadkan adeegsanayaan asaaliib cusub oo lagu dabagelaya faragelinnadan dhanka kalena lagu kashfinayo haddii la helo iyagoona hay-adahani kaashanaya tajaarub hore oo ay ka dhaxleen doorashooyinkii tegay ee maraykanka waxa ayna hay-adahani howshan u tababareen xubno bashar ah iyo aalado kale oo teknolojiyadeed si ay oola socdaan faragelinta xooggan ee ay wajahaysa doorashada maraykanka ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله